إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii salaadiinta iyo bulshada ku dhaqan jubbooyinka iyo shabeellaha hoose ayaa soo dhoweeya heshiiskii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhex dhigtay beelaha gaaljecel iyo geelad leh oo ay wax kala gaareen carruur ku dhalanaysa astaamo laga naxo ayaa ku soo badanaya gudaha dalka soomaaliya cudur qarnigii afar iyo tobanaad dilay laba boqol oo milyan oo ruux ayaa ka soo ifbaxay gudaha dalka shiinaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gobolka hiiraan ka furtay xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu ku dhaco cudurka korona madaxweynaha dalka baraaziil oo muddo dafiraya jiritaanka cudurka korona ayaa laga helay fayruska korona ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiye axmed oo hortagay baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in ay dhammaystiri doonaan dhismaha biyo xireenka webiga niil إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobiyo tobanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warkiioo dhammaystiran salaadiinta iyo bulshada ku dhaqan jubbooyinka iyo shabeellaha hoose ayaa soo dhoweeyay heshiiskii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhex dhigtay beelaha gaaljecel iyo geeladle oo ay wax kala gaareen warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed muudey qaar ka mid ah salaadiinta iyo bulshada ku dhaqan jubbooyinka iyo shabeellaha hoose oo aan codbaahiyaha la dhex qaadnay ayaa si diiran u soo dhoweeyey heshiiskii dhowaan ka dhacay bakool ee lagu soo afjaray dagaalkii dhex maray beelaha geledle iyo gaaljecel maamulada islaamiga ah ee baay iyo bakool iyo hiiraan ayaa kala dhex galay labada beel kadibna heshiis shareecada ku qotoma ayayna dhex dhigeen waxgaradka jubbooyinka ayaa soo dhoweeyey heshiiskaasi iyo sida xikmadda leh ee loo wajahay anagoo aadan qoryow maxamed waxaan u arkaa heshiiskaas si aad iyo aad intii islaam ahoo ka qayb gashay oo soo dhoweysay walaayada baay iyo bakool ilaa hiiraan intii oy ka howlgaleen oy ka juhdi ku bixiyeen oos ilaahay subxaana qaadirkahaay ilaahay abaalkooda allah jisadooda aakhare allah ka siiya intii juhdigaas bixisay magacee waxaa la yidhaahdaa buwo baraka liibaan oo degmada saako jubbooyinka ogaaska beesha jilible heshiiska gaaljecel iyo geeladle aad i aad ayaan ku faraxsannahay magaagay macalin ibraahim hafow ogaaska beesha haweer oo jubbooyinka gaar ahaan degmada saakow yaa ahaa macalin ibraahim hafow walla eraa dadka muslimiinta ee maalin kasta yaa faraxsanyin diintiyo oo dhaahirka ah ka faraxsanyin oo ilaahay ka raalla naqday nabi maxamed laha kudeeriya ka faraxsanyin shuhadadii oo ka faraxsanyin dadka muslimiinta ee marwalbiya faraxsanyin gaar ahaan maan geeka mayba ka faraxsannaa oo ka faraxsanaa heshiiska gaaljecel iyo geeridle marka hore magacayga waa malaqbiyi malaq axmed ahna ugaaska beesha macalweyne kana mid ah ugaashida islaamka meel kasta oo joogaan meel kastoo islaam ah na waxaan u ahay ugaas waxaan aad ugu faraxsanahay masaalaxada la axdhigay labada beelood ee walaalaha ah ee dhexmaray dhibaatooyinka yaan aad ugu faraxsanahay magaagayna ugaas cabdicasiis cali kalmoole la'raw beesha hillida lamada qabiil gaaljacal iyo beesha geelilla isdagaaleen heshiiska oo aad iyo aad sadiida bilood socday heshiiska lukudeeri afartii qof oo meeli likadili iyo afarta qof la dhaawacay samsamaanta laka dhammaay taaq yarsano waana raacsanno
sidoo kale waxgaradka gobolka shabeellaha hoose qaarkood oo ugu horeeyo suldaanka beesha tuni ayaa bogaadiyey heshiiskii gaaljecel iyo gelidle magacaygu waa suldaan aadan ismaan ibraahim heshiiskii dhex maray oo la dhex dhigay beelaha geelidle iyo gaaljecel oo xarakatu shabaabulmujaahidiin ay dhex dhigtay heshiiskaasi waxaan u arkaynaa heshiis taariikhi ah oo ummadda muslimiintana ay xaq isku leeyihiin hadday wax dhex maraan in la heshiisiiyo heshiis aad iyo aad u fiican buu ahaa annagana ka odayaal ahaanna waa soo dhowaynaynaa waana ku faraxsanahay shirkaas oo ay xarakada shabaabulmujaahidiin qabatay waa shirar ay mar walbana qabato waxaan leeyahay madax dheglahow wax maqal xarakada shabaabulmujaahidiin waxay u taagan tahay dalkan inay diinkooda dadkii diintooda ilaaliso waxay u taagan tahay inay cerdigooda ilaaliso waxay u taagan tahay inay hantidooda ama dhaqaalahooda ama bad iyo ber wixii oo ku jira inay ilaaliso waxay u taagan tahay inay ummaddii kala badbaadiso taasna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku addoonsaday shaqadaasna si tartiib tartiibaadkiisa dhammaystiraya inu qabataan shirkaas ama fadhigaas lagu heshiisiyey walaalaha gaaljecel iyo walaalaha geeladle waa mashruucu kheyriyaad waaye tilaabo khayra waaye wanaaga waaye shartoo layska nihiyo khayrkoo laysfaro waaye arrintaasu allah ayaa ku mahadsan uma xarakatu mujaahidiin al-shabaab ayaa ku mahadsan dhowaan ayay ahayd markii maamulada islaamiga ah ee baay iyo bokool iyo hiiraan ay heshiis dhexdhigeen beelaha gaaljecel iyo geledle dhulka wilaayaadka islaamiga ah waxaa ku yar dagaalada ahliga ah waxaana ugu wacan ku dhaqanka shareecada islaamka caruur ku dhalanaysa astaamo laga nuxo ayaa ku soo badanaya gudaha dalka soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali iyadoo dunida oo dhanba ay ku soo badanayaan astaamo kala duwan oo lagu macneeyey kuwa fariin u ah aadanaha kana imaanaya dhanka allah sida qoraxmadoobaadka dayaxmadoobaadka iyo cudurrada dhif iyo naadirka ah ayaa waxaa dhanka kale soo badanaya carruurta ku dhalanaysa astaamaha naxdinta leh saddexdii sane ee ugu dambeysay ayaa ugu badnaa kiisaska nuucan ah kadib markii aan u kuurgalnay inta badan isbitaallada waaweyn ee dalka magaalada hargeysa waxaa ku dhashay carruur mataana ah oo isku dheggan kuwaasoo waxyaabaha qaar wadaaga qaarna aan wadaagin sida ku cad muuqaal laga soo duubay waana kan dhakhtarka oo sharaxaya waxaan ku guulaysana in labadoodaba aan xididadii u furno aan sonkortooda kor soo qaadno aanu markaa xididkoo keliya wax ka siino maalmihii ugu horreysay oo dhan ilaa intaan hubsananay in wixii suurtagal aan afka ka siinaa aanu garanno meeshuu ka baxayo waayo carruurta markii hore waxay lahaayeen waxay leeyihin hal dabo oo keliya laba meelood oo ay ka kaajaan marka maanaan hubin ilmaha labaad haddaanu wax siino meeshay ka baxayaan ilaa intay xaaladooda emergency tahayna way adag tahay in sawira la saari karo marka nasiib wanaag maalintii sabtidii oo saddex maalmood kadib waxay ka maarmeen oksijiinta waxaanu saarnay sawir waxaanu markaa ogaanay inay kasakow inay laba madax leeyihiin ay soo kale leeyihiin laba wadno u kala gaara laba sambaba u kala gaara laba calooloodo u kala gaara laba midhiciro u kala gaara laba kaadihays oo u kala gaara iyo mid walba inuu leeyahay laba keliyood inkastoo ay naxsanaayeen waalidiintu haddana waxay ahaayeen dad ay deganaani ka muuqato waxaan mahad celinayaa dhammaan dhakhaatiirta isbitaalka ku joogta aada iyo aad bay u mahadsan yihiin siday iila soo dadaaleen aniga iyo ciyaalkeyba wixii dee kulay dee agaasimaha garanaya meesha u fiican caruurtan iyo wixii loo qaban karo iyo ciddii wax u qabanaysana maamulka isbitaalka hargeysa ayaa dhankooda ka hadlay waxa ay la tahay arrintan xaaladahaasi waxay ka dhacaan mataano ah ka yimid ukun qura oo ka wada yimid monosigood baa laydhaa markaa deedna halkii ay markaa ay ka kala bixi lahaayeen ayaa khalqiga ilaahay ay maarata sii wada koraan jidhkooguna uu isgalaa marka mararka qaarkood waxaa laga yaaba in xubnaha gudaha ay wadaagaan mararka qaarkoodna in ay qaybo ka mid ah wadaagaan marmarka qaarkood waxay iskaga xidhmi karaan caruurtaasi inay ama garab ama dhinac ay iskaga xidhmaan mararka ay sii adag tahayna waxay iskaga xidhmi karaan laabta marar kale waxay iskaga xidhmi karaan caloosha qaar amarka ilaahay madaxa iskaga xidhma ayaa jira qaar dhabardhabar iskugu xidhmaa jira qaar miskaha iskaga xidhmaa jira marka iminka caruurtan xaaladdan inay la joogtaa waxa weeyaan caruurtaasi waxay iskaga xidhan yihiin feedhaha iyo uurku jirta labadaba way iskaga xidhan yihiin laba madax baa jira muqdisho waxaa ku dhashay haweenay muddo shan sano ah caloosha ku siday wiil yar arrinta kale ee la yaabka leh waxay tahay muddada shanta sano ah ee ay xaamilada cunugaas ahayd inay dhashay saddex carruur ah inuu cunugaas si gaar ah ugu beeran yahay caloosha waxaa la ogaaday markuu uurka ku jiray muddo siddeed bilood ah sida uu sheegayo dhakhtarkii ay haweenayda u tagtay waxaan arkay oo aad qof u fiirsada uun mooyaane cid kale aynay arki karin in meeshii ilmo uu ku jiro siddeed bilood ah iyadana sida aan markaan historigeyga ama taariikhdeeda dib u raacay waxa ay ii sheegtay markuu ilmuhu siddeed bilood uu marayay dhiig oo kale uu ka yimaado sida dhicis oo kale ah kadib waxba wax dhakhtara saaba maysii tegin ilmihii kalaa caloosha galay way la yaabtay markii kaas ay dhashay kadib weli ka haddaa waxbaa meeshii ku sii harsan adu waxay ii sheegtay dhowr husbitaal oo kala duduwan inay tagtay laakiin war sax ah aan loo sheegin marka waxaan ku yidhi ilma lafanlafoobay ayaa ku jira caloosha haweenayda oo lagu magacaabo bishaaro ayuu allah shan sano kadib u sahlay in qalliin lagu sameeyo oo cunuga laga soo bixiyo labada kun iyo tobanka ilaa laba kun iyo toban iyo kooduu dhakhtar la in la wareegana marka waa jooga inuu baaba-aa loo maleynaya ka bacdi aada labada kun laba iyo tobankan wiil dhalay ka bacdana laba wiil kale wiilahey isii ayagoo saxaansa sidii ay ugu jiraan marka haddaan helnay oo isbitaal sharxaaya inaysan meesha ku jirin maka ku jirin aysan ku shaqo lahayn oo calooshaas ilaahay ku abuuray hooyada muddada shanta sano ah caloosha ku siday ilmaha ayaa ka warantay xaaladihii ay ku nooleyd markaan ilaahay uu ii gargaaro midkan oo looga soo baxana kan waa iska sii fududaysanayo weli waa haddana markaan uurka la yeesho madan culayskiisa dareemaya haddana markaan dhalo waan iska sii fududaysanaya bal marka dambe inay waxsii baaba-inaba haddaan aragnaa dhaqaatiirta lasoo xariiro dhacdooyinka la yaabka iyo ku cibro qaadashada mudan waa kuwo badan tani waa qof hooyo ah oo gobolka nugaal gaar ahaan burtiinla ku dhashay canuguu sanku ka owdan yahay kuna adag tahay neefta cunuga indhaha waxba xoogaa uguma jeedo wuu arkayaa laakiin indhihii baa sanka xaggiisa cagiraadka saaran yahay afka xaggiisa neeftii afkiibuu ka neefsanayaa marka waa kaa waa aragtaan saqiirkaas ilaahi ha u gargaaro faatixadana ii soo mara magaalada laascaanood waxaa ku dhashay canug yaroo astaamo badan leh qaar ka mida xubnihiisa waxay ku yaalaan meelo aan looga baran waana tan dhakhtaradii ka umulisay hooyada oo ka sheekaynaysa horena wajikeen buu ahaa kadib markaan intaa soo saarnayna ilaa gadhkan hoostiisa ilaa intan laabto aad sawirka ku arkaysid waxaa ku jira ilmo kale oo duuduuban oo maxay ahaytoy marka aad eegtid timihii korka kuleh meel la wajiwaji u eg tahay haddana meesha buuran markaad hoos kusii rogtid hoosta waxaa kusii yaala indho labadii indhood oo markaa aan lahayn xiribihii laakiin jeexan dhakhtaraddu waxay sharaxaad dheeri ah ka bixisay kiisaskii ugu naxdinta badnaa iyo nuucyada ay ahaayeen waxyaalo badan oo kala gedisan baan arkay kuwo maxay ahti madaxa halka sare maskaxdiisay hoos ugu jiri lahayd maskaxdii korka saarantahay waanu aragnay kuwo bahal oo kale aad moodid oo dabada leh waan aragnay kuwo ilaahay abuur seexo lagama sheege indhihiina leh daayeer oo kale wejiga daayeerka ana waanu aragnay degmada qansax dheere waxaa saddex sano ka hor ku dhashay wiil yar oo aan gacmo lahayn kaasoo hadda ku nool muqdisho islamarkaana isku daya inuu qaadada lugihiisa ku qabsado kadibna wax ku cuno muqdisho haweeney ayaa ku dhashay cunug leh laba madax iyo afar gacmood isagoo sidoo kale leh sayn sida xayawaanaadka qaarkood oo kale aamine xuseen macow waa hooyada dhashay gabadha ilmaha dhashay meel xataa aan ku haysan karno ma jirto xanaanadooda kama bixi karno meel aan ku haysan karno xaafad ma geysan karno meel aan geysan karno male isbitaalku waxaan doonaa kama bixi karno xataa isbitaalka halkii maalin isbitaalku waa konton iyo saddex doolar weliba ma ahan konton doolar keliya dhaqaatiirta isbitaalka haddaba waxaan dhahay iyadoo xala dhashay naga bixiyaa dhahay ma bixi karnaan qof oon cunug meelaan geynaba xataa ma haynaan meel aan geyna xataa ma haynaan sababtay tahay dadweynayaanba xataa meel laga gey karin
waxaa isbitaalka degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ku dhashay wiil yar oo u muuqday inuu leeyahay wax u eg laba madax waxaana inoo sharaxday xaawalay saamey oo ah umulisada kulley waataad arkaysaan cunugan madaxiisa qaabku uu u samaysan yahay maxaa calaamadaha oo ka muuqda calaamadaas waad arkaysaan cunuga dhabarka madaxa ilaa iyo qaybta dambe oo dhabarka meesha naagaha ilmaha timaha markay duubtaan ay taakada ku xiraan camal inuu maarataye burabiyood camal wax uu ku lahaa madaxiisa gees gees uu ahaa wejigiisa feeska inuu dadka ahaa laakiin qaybta afka iyo sanka wuu ka bedelanaa faruurna uu ahaa faruur sidii faruurtiina aan jeexneen wax kasoo jeedana waataad arkayseen kuley qadar rabe waay waxaan annagaana lagu intixaamaya kuwii ku imriqaata allaha naga dhigo haweenayda cunuga dhashay oo aan dhankeeda waraysanay ayaa waxay tidhi ilmaha meedheena waa intaan aan dhalaxalay aan ku rafaaday markaasuu hadda madaxa ii daran
ka waran ilmaha dhashay siday ahayn ilmaha dhashay waxay ahaayeen meelahan tunkana buray ku lahayeen afkan uu ka faruurana madaxan ari ilaahay maasha allah kaanu ahaa umulisada isbitaalka saakow waxay sheegtay inay horay u soo mareen dhacdooyin noocan ah may wax badan aan kala kulanay cunug hataa il kale wuu nooga dhashay oo maaragtay laakiin qaabkiisa biniaadan uu samaysnaa wax kama haleysnayn ilka unbuu lahaa cunug kaleeto oo hataa luga aan lahayn lugihii calaamadoodan ay muuqato ilmaha ku dhalanaya astaamaha naxdinta leh ayaa loo sababaynayaa waxyaabo badan waxaana caam ahaan muslimiinta la gudboon inay allaah u laabtaan وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gobolka hiiraan ka furtay xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu ku dhaco cudurka korona haashim
munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa laga furay cisbitaal loogu talagalay dadka uu ku dhaco cudurka korona kani waa olole diyaargarow ah oo uu goor hore soo bilaabay maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabadda furitaanka isbitaalkan oo ku yaala buqa qable ayaa waxaa ka hadlay howlwadeennada cisbitaalka oo lagu furaya xarunta karantiilka ee cudurka koroonaha awalan horta ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahadinaynaa allahaasoo noo suuro geliyey bal in halkan dadkan muslimiinta ah ay isugu yimaadaan oo ay ka tashtaan caayahooda iyo waxyaabo ku saabsan caafimaadkoodii iyo diinkoodii ay isfahansiiyaan taaniyan bacd allaahi waxaa maxad ballaaran aan u soo jeedinayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo qaybteedii maktabka caafimaadka iyo guddigii loo xilsaaray koroonaha kuwaasi oo maanta noo suuro geliyay inayna soo gaarsiiyaan calaabihii loogu talagalay in lagu qaabilo dadkii lacalla haddii la arko dad cudurkan koroonaha calaamadihiisa ka muuqda calaabihii lagu qaabili lahaa maanta na soo gaarsiiyey iyagana maxad ballaaran ayaan u mahadinaynaa waxaa waaye waxaa loogu talagalay ka hortagga coronavirus xafladan waxaa waaye raggii loo tababaray ayaan ka mid ahay anigoo ah magacayga abuukar cabdiwahaab sheekh xafladaasoo ka dhacaysa degmada bu'a qable raggii loo tababaray ka hortagga coronavirus ayaan ka mid ahay marka waxaan diyaar u nahay ninkii calaamadahaas soo arko inuu xarunta yimaado nabadoon cali saabuun oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee hiiraan oo asna munaasabadda ka hadlay ayaa wuxuu yidhi runtii xafladan waa xaflad aada u cajiib badan xafladan waa xaflad diimeed waaye ma aha xafladaha qaarkood way ka fiican tahay wayna ka khayr badan tahay waa sax adduunkan waxaa ku soo kordhay cudurro ilaahay subxaana wa tacaala uu keenay cudurkan coronaviruska loo bixiyey runtii waa cudur mucjiso ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku salladay gaalada insha allahu tacaala wixii adigu uun muslimiintana waa laga yaabaa in la imtixaamo sidaa daraaddeed muslimiinta waxaa loo baahan yahay inay arrintaa iyadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku aqoonsadaan waa qadar rabbi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa keenay insha allahu tacaala waa sax daawo waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhakhtar ayuu ahaa wuu noo sheegay waxyaabaha looga hortago yacni cudurrada ama lagu daaweeyo wuu noo sheegay dhakhaatiir dibbiya waa jiraan ayaga laftigoodu oo maaragtay ayaguna dadaala way jiraan bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii maktabka caafimaadka oo magaalada buqa qable dowro muhiima ugu qabtay dadkii ka shaqayn lahaa isbitaalkan waxaana si rasmiya hadda loo iclaamiyey inuu furan yahay ciddii oo ku dhaca xanuunkana ay la soo xiriiri karto maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay isbitaallo dhowr ah uga furay qaybo ka mid a walaayaadka islaamiga ah waxaana ay tani muujinaysaa dadaal isxilqaan iyo iskutashi iyadoo aanan waxba laga sugaynin shisheeyaha walaayaadka islaamiga ah marnaba lagama xirin masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka cudur qarnigii afar iyo tobanaad dilay laba boqol oo milyan oo ruux ayaa kasoo ifbaxay gudaha dalka shiinaha wararka ay baahinayaan warbaahinta shiinaha iyo kuwa caalamiga ayaa sheegaya in cudur khatartiisa leh lagu arkay gudaha dalka shiinaha maamulka shiinaha ayaa sheegay in ay xoojiyeen feejignaanta cudurkan kaas oo kiisas muujinaya laga soo sheegay gobolla ku yaala dalka ninkii ugu horeeyey cudurka lagu arko ayaa la karantiilay waxaana cudurka sidoo kale uu ku dhacay dad kale oo hor leh wargeysyada shiinaha ayaa sheegaya cudurkan oo loo yaqaano bubanic uu mar ahaan jiray xanuun ay aad uga baqi jireen dadka isla markaana dilay dad aad u badan oo ku nool aasiya iyo qeybo kala dunida isbitaalo gaar ah oo lagula tacaalayo dadka cudurkan uu haleelay ayaa ka furan gudaha dalka shiinaha cudurkan oo xayawaanada laga qaado ayaa mar kale shiinayska ku beeray cabsi xoog leh xilli horay dad badan uu shiinaha ku dilay cudurka corona cudurkan ayaa ah mid si dhaqsi leh u faafa waxaana uu ka galay taariikhda markii uu sababay dhimashada dad aad u badan qarnigii afar iyo tobanaad isagoo loogu magac daray daacuunka madow sanadkii kun lix boqol lixdan iyo shantii cudurkan waxa uu magaalada london dalka ingiriiska ku dilay shan meelood meel dadkii xilligaasi ku noolaa magaalada london ee dalka ingiriiska marar badan ayaa cudurka laga soo sheegay waddamo ku yaala qaaradda yurub iyo shiinaha qarnigii sagaal iyo tobanaad oo cudurkan mar kale lagu arkay dunida ayaa waddamada shiinaha iyo hindiya waxa uu ka dilay dad gaaraya laba iyo toban milyan oo ruux cudurro soo noqnoqday oo caan ka noqday dunida ayaa kasoo bilowday dalka shiinaha waxaana ay ku fideen waddamo dhowr ah dunida waxaana ka mid ah cudurka corona oo weli ay la tacaalayaan dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradda yurub shiinaha ayaa sheegay in sanadkii labada kun iyo sagaalkii ilaa iyo laba kun iyo siddeed iyo tobankii ay diiwaangeliyeen dad u dhintay cudurkan markii siyaabooyin kala duwan loogu arkay dalka shiinaha cudurkan loo yaqaano dhimashada madow waa cudur aada u faafa oo badanaa dila jirka aadanaha ayuu yidhi qabiir ku takhasusay cudurada dadka ayaa lagu baaqay inay soo sheegaan xaalad kasta oo muujinaysa ama looga shakiyey cudurkan iyadoo qofka cudurka uu haleelo uu kor u kaco heerkulka jirkiisa warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan madaxweynaha dalka baraaziil oo muddo dafiraya cudurka corona ayaa laga helay fayruska corona wixii uu fagaarayaasha iyo warbaahintaba la soo istaago in corona uusan ahayn cudur saamayn leh sida loo buunbuuniyeyna uusan u saamaynin aadanaha ayuu ku dhacay cudurka corona madaxweynaha dalkaasi baraaziil corona waa hargab iska yar dadkuna ma ahan in loo xanibo dhaqaalahooda ayuu ku celcelin jiray madaxweynaha dalka baraaziil isagoo shirarka jaraa'id iyo fagaarayaashaba ka sheegi jiray in uusan qaadanaynin tillaabooyinka ay soo jeediyeen dhakhaatiirta ee ku aadan xakamaynta cudurka dadkiisa iyo mas-uuliyiinta gobollada ee hoostaga dowladdiisa ayuu aad ugu boorin jiray in aanan laga badbadin xayiraadaha cudurka uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwo wiiqaya dhaqaalaha dalkiisa baraaziil ayaa ah waddanka labaad ee dadka ugu badan ay u dhinteen cudurka corona waxaana maalinba maalinta ka dambaysa sare u kacda tirada dhimashada iyo dadka uu soo ridanayo cudurka corona ilaa iyo hadda inta la ogyahay oo dowladdu ay diiwaangelisay dad ka badan lixdan iyo shan kun oo qof ayaa u dhintay corona halka dad ka badan hal milyan oo ruuxna ay la ildaran yihiin cudurkaasi madaxweynaha dalka baraaziil bolsonaro ayaa iminka lala tacaalaya xaaladiisa caafimaad warbaahinta ayaa sheegaya in madaxweynaha baraaziil uu dhowr astaamo iyo dhaqamada kala wadaago madaxweynaha cunsuriga ah ee dalka maraykanka waxaana labada ninba ay ka siman yihiin islaamna ceebka xubno kale oo dowladdiisa ka mid ah oo kasoo muuqanaya warbaahinta iyagoo aad isugu dhow ayaa laga baqdin qabaa in cudurka uu haleelay ugu dambaytiina abiye axmed oo ka hor hadlaya baarlamaanka dalka etoobiya ayaa sheegay inay sii wadayaan dhammaystirka biyo-xireenka webiga niil ra-iisul wasaaraha etoobiya abiye axmed waxa uu mar kale soo hadal qaaday arrimaha ku gadaaman biyo-xireenka webiga niil oo khilaaf daran uu kala dhexeeyo masaarida waxa uu sheegay in dowladdiisa ay sii wadayso dhammaystirka biyo-xireenka ayna bilaabi doonaan si deg deg ah buuxinta biyaha webiga niil isagoo taasna u sabeeyey maadaama lagu wadi jiro xili roobaadka masaarida ayaa ah dad ku tirsan biyaha webiga niil waxaana biyo-xireenka etoobiya uu aad u saameyn doonaa nolosha dadka masaarida abiy axmed oo arrimahaasi soo hadal qaaday ayaa si jeesjees ah u sheegay inta dhimanayso ha dhimato howlaha horumarka ee aan bilownay marnaba ma jooji doonno waan sii wadi doonnaa warkiina dhegaystayaal saaka halkaas hanuu joogo ciduu dhaafana radio alfurqan dot com ayay ka heli doonaan insha allah